بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo fariin bogaadin ah u dirtay shacabka reer khaza mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta oo war ka soo saaray halaagii ka dhashay debkii ka kacay magaalada los angeles ee dalka maraykanka haddaba waa maxay mowqifka muslimiinta marka ay gaalada musiibo ku habsato ciidanka yuhuudda oo dulaan culus ku qaaday dhulka daanta galbeed iyo kooxaha muqaawamada filistiin oo kaga hortegay dagaal aad u culus xabad joojinta khaza oo dhaqangelaysa maalinkii afaraad oo xidhiir ah iyo taliyihii guud ee ciidanka sahaynada oo ku dhawaaqay iscasilaad waxaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin kadib dib u soo laabashada trump warbaahinnada reer galbeedka oo sheegaya in casrigii qalalaasaha iyo kala qaybsanaanta uu u bilowday shacabka ameerikaanka ah dowladda faransiiska oo soo jeedisay hindiso ay reer yurub ku dhisanayaan isbahaysi madax bannaan si ay kaga maarmaan taageerada militari ee maraykanka ra-iisul wasaarihii hore ee bakistan cimraan khan oo lagu xukumay afar iyo toban sanno oo xabsi ah qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoum
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى waa hagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fariin bogaadin ah u dirtay shacabka muslimka ah ee reer khaza kadib guushii ay ka gaareen dagaalkii ay sahaynada la galeen shan iyo tobankii bil ee lasoo dhaafay haddaba ku soo dhowaada bayaankan uu soo saaray maktabka warfaafinta maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed bogaadin iyo hambalyo ah oo ku socda muslimiinta khaza kuwaasoo sanka dhulka ugu jiiday yuhuudda iyo maraykanka war-saxaafadeedkan oo ciwaan looga dhigay tahniyad ku socota khasada dulmidiidka ah iyo cisiga ayaa furfurasho kadib waxaa lagu yidhi nabadgelyo dushooda ha ahaato reer khaza ee ku dhex sugan teendhooyinka iyo burburka guryaha go'doominta iyo qudlaanka nabadgelyo dushiina ha ahaato inta aad sabarteen oo aad diiwaan geliseen liidnaanta yuhuudda iyo isbahaysiga saliibka waxaan sidoo kale salaan u diraynaa muraabid walba oo weli gacanta ku haya riishadda qoriga oo aanay argagax gelin cudwaanka iyo xadgudubka cadowga kana hor istaagin inuu dalbo waxyeelaynta gaalada iyo ka hortagooda isagoo ku sugan godadka dhulka hoostiisa ka qodan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka war faafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan ugu hambalyaynaynaa ehelkeenna khaza malxamadda weyn ee taariikhiga ah dhiigga iyo nafta ayayna u hureen inaannu dhulka barakaysan ee ay muslimiintu leeyihiin u hoggaansamin qabweynida yahuudda iyo qar iska tuurnimada isbahaysiga saliibiga ayaa lasii raaciyey war-saxaafadeedka mar uu bogaadinayo sumuudka iyo adkaysiga ay ku sharafoobeen walaalaheenna reer khaza marka loo eego mabaadi'da dagaalka waxaan aragnaa jab qaraar oo dulinnimo leh oo gaaray yahuudda waxaan halkan tahniyad iyo tacsi uga diraynaa ehelada shuhadada iyo qoysaskooda waxaan allaah u weydiinaynaa inuu quluubtooda adkeeyo ajarkooda weyneeyo martabadooda aakhirana kor yeelo ayaa lasii raaciyey war-saxaafadeedka hambaliyada iyo bogadinta ah ee ku socda muslimiinta khaza kana soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dardaarankeenna ku socda ummadda muslimka ah ee aragtay xajmiga uu la egyahay dhiigga ay horeen muslimiinta iyo sugnaantooda waxa uu yahay inay dareemaan ahmiyadda uu leeyahay jihaadka diyaargarowga iyo ribaadka iyo muhiimadda ay leedahay baraaruga la xidhiira qiimaha ay leedahay xorriyadda iyo in lagu hor sugnaado gaalada iyo dawaaqiidda kaatimadana waa inay noqotaa waxa ugu weyn ee aan maanka ku hayno inta aan joogno dunidan dhismayaasha iyo muuqaalada tarafka waa wax beddelkooda la heli karo laakiin diinka iyo sharafka lama gado lamana soo gato la iskamana iibiyo beddelkoodana lama helo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka uu soo saaray maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab annagoo ku sugan dhulka ardul hijratayn waxaan ehelkeenna reer khaza kula damaashaadaynaa ducada iyo farxadda allaah waxaan u weydiinaynaa inuu iyaga ka dhigo dhadhaabaha ay ku dulburburaan qorshayaasha sahyu saliibiyadda waxaan u caddaynaynaa inaan ku jirno shaqo joogto ah marna ma daciifayno mana taagdaraynayno waxaan beeco ku galnay geerida dushana waxaan u ridannay ballankii uu qaaday imaamkii jihaadka sheekh usaama bin laadin taqabbalahu allah ee ahaa walaalaheenna reer filistiin waxaan ku leennahay dhiigga carruurtiinnu waa dhiigga carruurteenna dhiiggiinnuna waa dhiiggeenna dhiigga dhiig ayaan uga jawaabaynaa burburintana burburin ayaan ku gudaynaa allaha weyna waxaan u markhaati gashanaynaa inaan idin hoojin doonin ilaa aannu guusha ka helno ama ka dhadhaminno wixii uu dhadhamiyey xamza ibnu cabdilmutalib radia allaahu canhu ayaa lasii raaciyey war-saxaafadeedkan bogaadinta iyo hambalyada ah ee ku socda muslimiinta khaza gebagabadii waxaa war-saxaafadeedkan ka soo baxay maktabka warfaafinta mujaahidiinta al-shabaab lagu soo qatimay waxaannu ka dagaalamaynaa bariga afrika annagoo doonayna hirgelinta shareecada islaamka iyo u hiilinta muslimiinta meel kastoo ay joogaan indhahana waxaan ku haynaa baytulmaqdes filistiinna waa qadiyad ummadeed reer khaza oo keliyana gaar kuma ahan waana kulmi doonnaa maalin uu alla shaafin doono quluubta mu'miniinta dagaalka weli fare kama qodna dhagarta yahuuddana waa mid la wada og yahay shirqoolka gaaladana waa mid caan ah laakiin waxaan nahay dad geerida jecel sidaba uu cadowgeenna u jecel yahay nolosha wallaahu gaalibun calaa amrihi walaakina akthara annaasi laa yaclamuun ayaa lagu soo qatimay bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ehelnimo iyo garab istaagna loogu muujiyey muslimiinta khaza ee allaah mahadii ku dhowaad shan boqol oo maalmood kadib afka ciidda u daray shirqooladii yahuudda horey waxaa guusha muslimiinta khaza u bogaadiyey hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida waxaana bayaan ay baahisay mu'asasada warbaahineed as-saxaab lagu bogaadiyey sida muslimiinta khaza iyo mujaahidiintoodaba ay ul iyo diirkeed u noqdeen yahuudda iyo maraykankana u gaarsiiyeen jab aanay ka soo waaqsan doonin allaah idankii aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen faysal mahad oo inoo akhrinayay bayaanka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab faysal inta aadan ka bixin dhanka kale inoo guud mar wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin bismillaahi raxmaan araxiim waad mahadsan tahay sohayb tan iyo maalinkii axaddii lasoo dhaafay oo xabadjoojinta ay ka dhaqan gashay magaalada khaza waxaa guud ahaan deggan xaaladda deegaanadii dirirta iyo duqaymaha bahalnimada ah ay ka socdeen dadka reer khaza waxay bilaabeen inay dib ugu soo noqdaan guryahooda oo burbursan muuqaallo iyo sawiro lagu faafiyey ee baraha bulshada ay ku xidhiirto ayaa lagu arkayey dadka reer filistiin ee sida xoog ah looga barakiciyey deegaanadoodii oo dib ugu soo noqonaya iyagoo isticmaalaya gaadiid kala duwan sida gawaarida gaari faraska iyo sidoo kale waxaa la arki karay dad qalabkooda iyo alaabahooda dusha ku sita waa dad mayal adag oo aan sinaba isugu dhiibin cadowgoodii cirka iyo dhulka ka soo weeraray wakiilka wasaaradda shaqada guud iyo guriyeynta ee marinka khaza ninka lagu magacaabo naaji sarxaan ayaa sheegay in dagaalka yuhuudda ee baabi'inta ku salaysnaa ay ku burburiyeen ee boqolkiiba siddeetan waqooyiga marinka khaza sarxaan ayaa sheegay in deegaanada sida xerooyinka jabaaliya beit xanuun iyo betlaahiya ay la kulmeen burbur aad u ballaaran oo ay yuhuudda u geysteen oo ay sidoo kale ku jiraan bariga iyo galbeedka jabaaliya wuxuu sheegay in burburka guud ahaan duulaankii cadowga uu saameyn weyn ku yeeshay wax kasta oo ka jiray ee magaalada khaza sida guryaha dadka muslimiinta ah ay degan yihiin waddooyinka iyo kaabayaasha muhiimka ah taas oo waqooyiga marinka khaza ka dhigtay goob aysan nolol ka jirin ee suhayb dhinaca kale ciidamada yuhuudda ayaa weeraro culus waxay ku qaadeen deegaanada cadaanta galbeed si gaar ah magaalooyin ay ka mid tahay jiniin halkaas waxaa dagaallo culus ay ku dhex marayaan ciidamada sahaayinnada iyo kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ah ee halkaasi ka jihaadaya duqayn ay ka geysteen magaalada jiniin ayay yuhuudda ku sheegeen inay ku beegsadeen saraakiil ka tirsan kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ah sidoo kale waxaa jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah dhanka kooxaha muqaawamada ayaa qaraxyo iyo dagaallo foolka fool ah waxay kala hortageen duulaankan cadowga uu ku soo qaaday deegaanadooda garabyada siyaasadda ee kooxaha muqaawamada filistiin ah waxay ku baaqeen in shacabka daanta galbeed ay si wada jir ah uga qayb qaataan iska dhicinta cudwaankaasi sidoo kale goobaha ee suhayb ciidamada yuhuudda ay xoog kugalka ku sameeyeen waxaa ka mid ah ee muqayimka alcayn ee ku yaala ee galbeedka naabolis waxay sidoo kale weerareen deegaanka almasruuca ee galbeedka magaalada ramallah sidoo kale waxay weerareen muqayimka aljalsuum ee dhaca isna waqooyi galbeed magaalada ramallah sawiro iyo muuqaalo la faafiyey ayaa lagu arkayey ciidamada yuhuudda iyagoo xiliya habeenbar ah u dhacaya guryaha dadka muslimiinta ah ay degan yihiin si guud xaaladda markaan ka hadlayno dhulka filistiin marka laga hadlayo xaaladda khaza way degan tahay dhinaca kale daanta galbeed dagaalla ayaa ka soo cusboonaaday oo la fili karo in intan ay kasii xoogaystaan dhanka yuhuudda markaan fiirino iyadoo guuldaradii ciidanka yuhuudda ka soo gaartay duulaankii khaza weli ay ka muuqanayso dhafoorada netanyahu iyo saraakiishiisii xasuuqa ka geystay deegaanadaasi ayaa mas-uuliyiintii ugu saraysay ciidanka iyo kuwii sirdoonkuba waxay bilaabeen inay ku dhawaaqaan qaarna ay diyaariyaan warqadahooda iscasilaadda ah saacadihii lasoo dhaafay waxaa iscasilaadda ku dhawaaqay taliyihii guud ee ciidanka yuhuudda gaalka lagu magacaabo hersi halaafi warqadiisa iscasilaadda ah suhayb wuxuu ku sheegay in ciidamada yuhuuddu ay ku guuldaraysteen waajibaadkoodii ahaa inay difaacaan israa'iil wuxuu sidoo kale si cad u sheegay inuu leeyahay mas-uuliyadda fashilka ciidanka ee toddobadii oktoobar laba kun iyo saddex iyo labaatan in uu isagu qaadanayo sidoo kale wuxuu intaa ku daray mas-uuliyaddan culus inay la jirayso maalin walba iyo saacad kasta waxyar kadib markii gaalkaasi uu iscasilay oo ku magacawnaa taliyaha guud ee ciidanka waxaa isna iscasilaadiisa ku dhawaaqay taliyaha ee ciidanka taliska koonfureed ee yuhuudda ee gaalka lagu magacaabo yaron finkelman isna wuxuu ku dhawaaqay inuu xilka iska casilayo markaan eegno dhanka warbaahinada sahaayinada iyo shacabka israa'iiliyiinta ah iyagu waxay baahiyeen warar kala duwan kanaalka saddex iyo tobanaad markaan ka soo qaadano warbixinada uu baahiye waxaa ka mid ah inay jiraan silsilad iscasilaad ah oo ka dhexdhacaysa hoggaanka ciidanka yuhuudda waxaa horey loo shaaciyey in tiro mas-uuliyiin siyaasadeed kuwo ciidan iyo kuwo amni oo yuhuud ah ay qirteen inay mas-uul ka ahaayeen fashilka weerarkii toddobadii oktoobar ka hortegidiisa iyo sidoo kale badbaadinta dadkii afduubka loogu geystay boqolaal ka mid a askartooda iyo shacabkoodii daalimiinta ahaa kadibna loo soo kaxaystay ee deegaanada marinka khaza saraakiishii hore xelalka isaga casishay waxaa ka mid a madaxa sirdoonka ee ciidanka israa'iil yuhuudka lagu magacaabo aharon halifa qanaadka afariy tobanaad ee cibriga ah wuxuu baahiyey war ku saabsan hogaamiyaha ciidamada sirdoonka ee shabaak lagu magacaabo ee gudaha inuu ku dhawaaqi doono ee warqadiisa iscasilaadda maalmaha na soo aadan waxaad mooddaa in yuhuudda jahwareer xooggan uu ka dhex taagan yahay maadaama sidii tusbax go'ay oo kale ay isku casilayaan madaxdiisa kala duwan kuwa siyaasadda kuwa ciidanka kuwa amniga ee waxaana sidoo kale jira buuq iyo xasrado ka dhex taagan xafiisyada maamulkaasi yuhuudda ah ee suhayb intaanan ka bixin arrimaha filistiin saacadihii lasoo dhaafay waxaa dhulka yuhuudda lagu deegaameeyey ee ku soo badanaya howlgallo ay samaynayaan haliyeeye muslimiin ah waxaa ugu dambeeyey weerar tooreyn loo adeegsaday oo ka dhacay gudaha magaalada talaabiib goob isku imaatin u ahayd dadka shacabka yuhuudda ah ee suhayb ninkan weerarka geystay ayaa waxa ay warbaahinta yuhuudda leeyihiin waxa uu talaabiib soo galay muddo saddex maalin ka hor ah isagoo ka yimid ee dalka maraykanka waxayna sheegeen inuu watay baasaboor amerikaan ah si dalxiis ah ayuuna ku soo galay magaalada talaabiib saddex maalin kadib ayuu walaalkan wuxuu fuliyey howlgalkiisan fariidka ah isagoo ka dhacay bartamaha magaalada gumaysiga ku jirta ee talaabiib بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا waa hagaag mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa war ka soo saaray halaagii ka dhashay debkii ka kacay magaalada los angeles ee dalka maraykanka haddaba waa maxay mowqifka muslimiinta laga doonayo markii ay musiibo ku habsato qodobkaas warbixintan soo socota waxaa inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir mu-asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadashaa afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa baahisay bayaan kasoo baxay mujaahidiinta kaasoo laga hadlay masaa'ibta rabaaniga ee oo allah ku saliiday dowladda dulmiga badan ee maraykanka bayaankan oo ciwaan looga dhigay qabashada xanuunka badan ee maraykanka waxaa la isku dultaagay dabka weli ka holcaya gudaha dalka maraykanka kaasoo dheliyay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur baaxad leh caalamka oo idil wuxuu arkay waxaa ku habsaday shacabka maraykanka oo uu dab xoogan ka kacay qaar ka mid a gobollada dalkaasi waxaana dowladdan ku tallaabsatay horumarka maadiga ay haddana awoodi weysay inay hakiso dabka trump kala doortay ayaana sheegay in dowladdiisu aanay helin xeelad iyo tallaabo ay kaga damin karto dabka hadalkan ay una jeediyey saacado un kadib markii uu reer khaza uu goodiyey inuu jaxeemo ka dhigayo halkaasi haddii aan la sii deynin maxaabiistooda quranka ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay alqaacidada jasiiratul carab isagoo sii socda bayaanka waxaa lasii raaciyey tobanaankii sane lasoo dhaafay waxauu maraykanku ku talax tagay dulmiga iyo xadgudubka dulmigiisana wuxuu gaaray guud ahaan qaaradaha dunida qof kasta oo xor ah oo dulmidiid ahna uu la sugayay maraykanku in masaa'ibtan oo kale ay ku dhacdo anaguna haddii aan nahay muslimiinta waqti dheer ayaanu la sugaynay maraykanka inuu alle ku asiibo cadaab gacmaheena ku gaara ama isaga xaggiisa ka yimaada cadowguna wuxuu nala filayay inaan ka baxno diinteenna oo aan u hoggaansanno iyaga waxaana dhab noqday wixii aan anagu la sugaynay maraykanka ee lagu yidhi bayaanka ka soo baxa alqaacidada jasiiratul carab muuqaalada dabka ka holcaya maraykanka oo ah taageeraha sahaayinada waa in qofka muslimka ah uu ku tadaburaa aadna ugu koorgalaa waana qeyb yar oo ka mid ah masaa'ibta aan la sugayno ummadaha gaalada inay ku dhacdo waxay la dagaalameen allah rasuulkiisa iyo mu'miniinta jaraa-imta ugu weyn ay geysteenna waxaa ka mid ah inay yuhuudda ku taageeraan gumaadka khaza allah wuxuu yidhi وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرًا
waxaa uu intaas kusii daray bayaanka kasoo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab musiibada ku dhacday maraykanka waa cuquubo uga timid xagga allah oo kafaalo qaaday inuu difaacayo mu'miniinta إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور
waxa uu alle dabkaasi ku burburiyey guryaha amerikaanka iyadoo aan loo baahan diyaarado daroonis ah iyo qarxyo waaweyn kumanaan ruuxoo amerikaan ahna waxay ka barakaceen guryahooda iyadoo aan loo baahan weeraro xokugal ah oo ay fuliyaan mujaahidiinta allah wuxuu yidhi ma jirto awood aan ahayn awoodda allah taageerada malaayiinta doolar ee ay siinayaan yahuudda kama dheefi doonaan waxaan qoomamo ka ahayn allah wuxuu yidhi إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
isagoo sii socda bayaanka waxaa lagu yidhi ummaddeena muslimadda ah oo idil iyo qof waliba oo qalbigiisula gubtay jaraa'imta maraykanka ee afghanistan iyo cid waliba oo la ooysay sawirada laga soo qaaday xabsiga abuqareeb iyo qof waliba oo daawada gumaadka maraykanku ka geystay soomaaliya hooyo waliba iyo haweeney kasta oo ay gablamiyeen amerikaanka iyo agoon waliba oo aabihiisa ku waayay duqeymaha maraykanka ee wasiiristaan yemen shaam iyo soomaaliya iyo walaalehna dhaawaca ee reer filistiin xaq ead u leedihiin inay laabtiinu bogsooto oo aad ku farxdaan cadaabka gaalada gaari ee lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kaasoo laga hadlay dabka ka holcaya maraykanka qeybaha dambe waxaa bayaanka fariin loogu diray dadka amerikaanka ah waxaana lagu yidhi dowladdeena waxaa ku markhaati furay dadka insaafka leh ee idinka dhashay waxaana ku tilmaameen inay tahay dowlad gabadfallo u geysanaysa dadka abriyadaha reer filistiin sii socoshada jaraa'imta ay geysanayso dowladdiina waxaad cawaaqibteeda ka arki doontaan naftiina iyo hantidiina
أوشك الفجر يلوح وخيوط الظلم تمضي ودمى البغي ku dhowaad bil xidhiir ah waxaa dalka maraykanka gaar ahaan gobolka california ka socda dab xooggan oo dhaliyay waxyeelo isugu jirta dhimasho dhaawac iyo burbur guryaha ah waxaana dowladda maraykanka ay sheegtay inaysan awoodin inay ka hortagaan dabka inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay dabka ka socda maraykanka lix iyo labaatan ruux halka lagu leeyahay lix iyo toban kale iyadoo ay sii dheer tahay in ka badan toban kun oo ruux oo la xanuunsan cudurro ay ka qaadeen holaca dabka halka ay burbureen kumanaan guryo ah waxaana khasaaraha maaliyad ee gaaray maraykanka lagu qiyaasay in ka badan laba boqol iyo afartan bilyan oo doolarka maraykanka hay-adda musiibooyinka maraykanka ayaa hore u sheegtay in dabka ka holcaya california aanan lagu damin karin biyo lagu shubay waxaa keliya ay damin karaana ay tahay roob cirka ka yimaada tanina waa mid ka turjumaysa dacfiga basharka marka loo barbardhigo awoodda rabbaaniga ah ee allah subxaanahu wa tacaala نصرا فاستعدوا سوف يعلو صوتكم الله أكبر الله أكبر بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
suhaybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa jornaalka the guardian ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa warbixin ka daabacay caleemasaarkii donald trump iyo masiirka la saadaalinaya in uu ku hogaamiyo bulshada ameerikaanka ah afarta sane ee soo aadan waxay jariiraddu ugu horrayntii sheegaysaa in donald trump muddaxileedkiisan uu doonayo in maraykanku uu lugaha u geliyo qalalaasooyin fara badan iyadoo sidoo kale warbixinta lagu sheegaya in trump khudbaddiisii caleemasaarka xitaa laga dhadhansanayey hadallo uu ugu diganayo dimuqraadiyiinta dhanka kalena uu ugu hanjabayo dowladaha loolanka dhaqaale iyo kan caskari uu kala dhexeeyo waxaa xusid mudan trumpna uu ku hanjabay in waayaha soo aadan ay la wareegi doonaan gacanka banama iyo jasiiradda greenland sidoo kalena isbeddel ballaaran uu ku samayn doono xiriirka dhaqaalaha dunida iyadoo isla markiiba farta lagu fiiqay shiinaha oo uu maraykanku kala dhexeeyo loolan dhaqaale oo xooggan waxay jariiradda the guardian aaminsan tahay arrimahan isbarkan oo idil in ay mugdigelin doonaan siyaasadda maraykanka afarta sane ee soo aadan si gaar ahaaneyd midda dibadda lagana yaabay in albaabo hor leh ay ku furmi doonaan nidaamka cusub ee trump inta badan wargeysyada caalamka ayaa farta ku fiiqaya siyaasadda qallafsan ee uu xafiiska la yimid donald trump iyagoona ku tilmaamay inay yihiin kuwo keliya u adeegaya danaha maraykanka dhanka kalena ay yihiin kuwo sababi kara qalalaasooyin siyaasadeed oo ballaaran aan markan u tallaabno qodobka xiga xubinta maxkamad ku taalla dalka bakistan ayaa sheegtay in baaritaan kadib cimraan qaan iyo xaaskiisa lagu helay kiis musuq maasuq ah iyadoona markan lagu riday xukun xabsi oo ka badan muddo toban sana ah sida uu daabacay wargeeska evening standard iyo kuwo kale oo fara badan oo ka soo baxa qaaradda aasiya ra-iisul wasaarihii hore ee bakistan cimraan qaan ayaa mar kale lagu xukumay muddo afar iyo toban sano oo xarig ah weliba isaga iyo xaaskiisa xilli qaan uu horay u qaatay xabsiyo kala duwan oo dhowr ah ninkan ayaa jeelka ku jiray tan iyo bishii augosto ee sannadkii laba kun saddex iyo labaatan waxaana lagu soo eedeeyey ku dhowaad laba boqol oo kiis balse xisbigiisa ayaa sheegay in xukunkii ugu dambeeyey loo adeegsaday in lagu cadaadiyey inuu ka baxa siyaasadda isaguna uu midaas ka biyodiiday shakhsiyaadka ka howlgala maxkamadda la dagaalanka musuq maasuqa ee bakistan ayaa ugu yimid cimraan qaan xabsigii uu ku xirnaa oo u dhow caasimadda dalka bakistan ee islaamabad iyagoona halkaas kula riday xukunkii ay u soo saareen waxaana middan mar kale la saadaalinayaa in ay dhalin doonto carab bulsho dalkuna uu martigelin karo dibadbaxyo ballaaran oo hor leh reer yurub oo cabsi ka muujiyey soo laabashada donald trump iskuna dayaya inay dhistaan isbahaysi difaac oo ka madax bannaan kuwa maraykanku uu lugta ku leeyahay waa qodobka xige ee aan maanta ku soo qaadan doonna xubinta sida uu daabacay wargeeska sharqul awsad dowladaha reer yurub ayaa intooda badan waxay aaminsan yihiin in soo rogaal celinta donald trump ee xafiiska aqalka cad ay tahay mid mugdi gelin doonta masiirka reer galbeedka marka laga hadlayo xagga caskariga iyo dhanka dhaqaalaha intuba wasiirka difaaca faransiiska oo kale waxa uu waddamada reer yurub ugu baaqayaa in feejignaan ay muujiyaan muddada uu xafiiska ku sugan yahay donald trump maadaama xaalka siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka uu noqon doono mid ka qallafsan mudaxileedkii hore ee donald trump waxaa wasiirka difaaca xukuumadda baariis kula talinaya reer yurub in iskooda ay u gaaraan madax bannaani difaac oo ballaaran xitaa haddii xafiiska aqalka cad uu ka taga donald trump taasoo muujinaysa sida dalalka galbeedka ay u saluugsan yihiin inay ku sii hoos jiraan xayndaabka iskaashiga militari ee uu maraykanku qaybta ka yahay maleeshiyaadka xuutiyiinta yeman ee ay taageerto xukuumadda shiicada ah ee iiraan oo saacadihii lasoo dhaafay shaaciyey inay hakiyeen weeraradii ay ku qaadi jireen maraakiibta xiriirka la leh maamulka gumaystaha yuhuudda ee mari jiray badda cas inta lagu guda jiro heshiiska xabadjoojineed ee ka hirgelay khaza waa qodobka xigay aan maanta ku soo qaadan doonna xubinta sida inta badan ay saacadihii lasoo dhaafay daabacayeen jaraa'idyada ka soo baxa bariga dhexe maleeshiyaadka xuutiyiinta yeman ayaa shaaciyey arrinkan sarkaal sare oo ka tirsan xuutiyiinta ayaana sheegay in tallaabadan ay ku joojiyeen weeraradii ay ku beegsan jireen maraakiibta maraysay biyaha badda cas ay wadi doonaan ilaa saddexda weji ee uu leeyahay heshiiska xabadjoojineed ee khaza kaasoo u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda maleeshiyaadkan ayaa weeraro ku qaadaya maraakiibta maraya marinbiyoodka baabulmandeb tan iyo intii uu socday howlgalkii duufaanta al aqsa taasoo sida la wada og yahay naafeysay dhaqaalihii sahaynada iyo galbeedka xakadna gelisay isku socodka maraakiibtii siday badeecadaha ku fadhiya malaayiinta dollar xuutiyiinta ayaa sidoo kale marar badan waxay weeraro gantaalla iyo kuwa diyaaradaha ay u adeegsadeen ay ku qaadeen deegaanada yuhuudda waxay sidoo kale hadda u muuqataa in si kumeel gaar ah ay u joojin doonaan beegsiyadii ay ku hayeen goobahaas ilaa inta ay socoto xabad joojinta maraakiibta xuutiyiinta ay ku beegsadeen badda cas iyo gacanka cadmeed waxaa sidoo kale ku jiray kuwo laga leeyahay dalalka reer yurub halka taa beddelkeed maraakiibta reer aasiyana ay si nabdoon ku mariyeen biyaha badda cas sida kuwa shiinaha oo kale arrinkaas oo si aad ah kaga caraysiisay maraykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف
wahagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى